iyadoo ay maalin waliba kor usii kacayso tirada dadka ku waxyeeloobaya dagaalka ghaza mar walibana ay sii badanayaan tirakoobyada burburka baaxadda weyn ee haleelaya xayndaabka haddana waxaa soo ifbaxaya sheekooyin qalbitaabad leh oo caddaynaya in lambar weliba ay ku hosduugan tahay qiso bili-aadannimo xambaarsanna nolol dhammaystiran oo dhuntay riyooyin baaba-ay iyo qoysas kala furfurmay umujihaad ishtaawi oo dabcan ka mid ah dadka reer khaza ee ay waxyeelada kasoo gaartay gumaadka yahuudda ayaa xilli ay kasoo muuqanaysay barnaamijka ay aljaziira baahiso ee laysu arqaaman oo macnaheedu yahay ma ahan lambaro oo keliya ayay umujihaad kaga warantay sidii ay u weyday qeybta ugu badan qoyskeeda oo hal laxdo ay gumaadeen diyaaradaha maamulka yahuudda hooyadan oo afartan iyo siddeed sano jir ah ayaa qisadeeda ku bilaawatay riyo ay ku riyootay taasi oo ay ku aragtay wiil yar oo ay iyadu dhashay laguna magacaabo moxamed islamarkaana ku baxay gacanta maamulka yahuudda moxamed waxa uu igu yidhi hooya aniga waxa aan la joogaa oo wehel ii ah aabbahay wixii intaasi ka dambeeyey walwalka ayaa iiga yaraaday qalbiga ayaana ii qaboobay oo waxaan ogaaday in uu wiilkayga shahiid yahay ayay leedahay umujihaad oo ah hooyada dhashay wiilka yar ee moxamed oo ku baxay gacanta kayaanka sahyuuniga ah hooyadan oo ay murugta buuxisay foolkeeda ayaa waxa ay weli dheehanaysaa burburka iyo bohollaha ka qodmay gurigeeda burbursan oo weli ay ku hoos jiraan qaar ka mid ah qoyskeeda iyadoona ku cataabaysa burburkan waxaa ku hoos jira xusuusyada noloshayda oo dhan waxaa ku hoos qarsoon ubadkaygii aan jeclaa noloshayda oo idil ayaa halkan ku duugan anigu waxaan ahay hooyada laba shahiid oo kale ah moxamed iyo jihaad iyo xaaskii shahiidka abujihaad ishtaawi lixdii bishii disembar ee sanadkii tegay ee labada kun afar iyo labaatanka nolosheena waxaa baabi'iyey aniga iyo qoyskaygana na kala geeyey duqayn uu maamulka gumaystaha la beegsaday gurigeenna ayay leedahay umujihaad xilli ay qeexaysay nafteeda tafaasiisha dhacdadan haleeshay reer abujihaad waa mid aad u naxdin badan islamarkaana aanan ka bixaynin xasuusta umujihaad waxa ayna leedahay hooyadan gurigeenna waxa uu ka koobnaa siddeed qol diyaaradaha maamulka yahuudda ayaana ku beegsaday duqayn xooggan taasi oo guriga ka soo reebtay burbur iyo qiiq oo keliya xilli ay ilmahaygana ku hoos jiraan cod aad u liita uurku taalle iyo murugna ay buuxdhaafiyeen ayay umujihaad ku cabiraysay hami yar oo ay dunidan ka lahayd kaasi oo ah in hal qof oo ehelkeeda ka mid ah uu u noolaado riyadayda oogu weyn waxa ay ahayd in uu ii hara hal qof oo ka mid ah qoyskayga si aan ugu sii indhaqabowsado balse allah ayaa iga doortay anigana waan ku qanacsanahay qadarkiisa ayay leedahay umujihaad riyadii ay lahayd hooyadan oo ah in ay la noolaato ilmaheeda indhaheedana ay ku qabowsadaan iyaga oo weynaanaya reerana yeelanaya ayaa xilligan waxa ay isku beddeshay in meedadkooda un ay ka soo saarto burburka hoostiisa si ay si karaamo leh oogu aasto waxa ayna leedahay waxa aan tamaninayaa in aan ilmahayga ka soo saaro burburka hoostiisa si ay iigu suura gasho in aan si karaamaysan oogu daro qubuurta muslimiinta umujihaad ayaa mucaanaadka iyo dhibaatada ay la nool yihiin reer khaza waxa ay ku soo koobtay hal jumlo oo aad u xeel dheer iyadoona tiri innagu ma nihiin tiro oo keliya oo maalin weliba ay tiro kale ku darsamayso innagu waxaan nahay bashar waxa aan weynay owlaaddeenna iyo qoysaskeenna aniga si gaar ah waxaan waayey qoyskaygii oo idil xilli ay taqaariirta dawliga ah iyo tan maxalliga ahba qaadaadhigayaan xaaladda murugsan ee ka jirta xayndaabka khaza ayna hadal hayaan konton milyan oo tan oo burbur ah iyo in ay suulintooda u baahan tahay shaqo soconaysa kow iyo labaatan sano oo xidhiir ah iyo afar boqol iyo konton kun oo xaafadood oo baaba-ay haddana khasaaraha xaqiiqiga ah waa mid aanan lagu cabiri karin lambar xanuunka iyo waayitaanka iyo walwalka nafsiga ah ayaana sii ahaan doona xaalado laasimaya dadka barakacayaasha ah ee reer khaza sannado dheer iyo weliba inta noloshooda ka dhiman